duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan xarunta idaacaddan ku leenahay magaalada muqdisho
qodobada ugu waaweyn ee warkeenna aad ku dhagaysan doontaan duhurnimadanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadashay howlgalkii ugu dambeeyey ka dhacay gudaha dalka soomaaliya
ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgar qorshaysan ka fuliya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo ka hadlay doorashada puntland ayaa sheegay in haddii lagu guulaysto doorashada puntland xilka si dhaafsi si sharaf leh uu ku wareejin doono
qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay guuldaradii soomaaliya ay kala soo hoyatay tartanka ordada
ciidanka xoogga dalka hoos dowladda soomaaliya oo sheegtay inaysan waxba ku ogeen gabdho soomaaliyeed oo u tartamay orodada soomaaliya ee ku dhacay dalkaasi shiinaha
qodobada dibaddana aad ku dhagaysan doontaan warkeenna waxaa ka mid ah dagaal mar kale ka bilowday dalka itoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhagaystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhdana waxay ku astaysan tahay labada bisha sideedaad sanada laba kun labaatan iyo saddex warka waxaa la diyaaraa anigoo marya ladana xuseena iyo sidoo kale shiina geedii aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay howlgalladii u dambeeyey ee ka dhacay gudaha soomaaliya ciidanka xooga dalka soomaaliyana waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe sida warkan ay kusii hambaqaadayso ilhaan mustafe
faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya howlgallo qorsheysan oo ciidanka xooga dalka ay ka sameeyeen qaybo kamid ah waa qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayay wararku sheegayaan in si gaar ah uu uga dhacay deegaano dhowr ah oo hoostaga ruunirgood waxaana saraakiisha ciidanka ay sheegeen inay gaadiid iyo saanad ku qabsadeen howlgalkaasi deegaanka sigsato ayuu ka dhacay howlgalka xoogiisu waxaana lasoo sheegayaa inuu jiro khasaare balse wax faahfaahin ah lagama bixin tirada dhimashada iyo dhaawaca dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud awees oo shir jaraa-id qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgaladii ugu dambeeyey ee ciidamadu ka sameeyeen gudaha soomaaliya ku bilowno qodobada ugu muhiimsan horumarka iyo guulaha laga gaaray dagaalka ay dowladda federaalk kula jirto khawaariijta ajendahaas oo ah kan koowaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxdeedu ay muhiimadda siinayaan maadaama kooxdani ay ku horgudban tahay inay shacabka soomaaliyeed helaan nolol xasiloon oo nabad ah waxauu toddobaadkan ahaa toddobaad mar kale cadowga casharo lama ilaabaan loogu dhigay goobaha dagaalka iyo weliba farsimo hor leh oo la burburiyey lagana la wareegay qaar ka mid ah tusaale inta u dhexaysa gobollada shabeellaha dhexeeye iyo galguduud waxaa cadowga laga dilay ilaa iyo boqol maleeshiyaad ah sidoo kalena deegaanka goofgaduud buurey oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed cadowga waxaa looga laayay ilaa iyo lixdan maleeshiyaad ah goobo kale oo cadowga lagu beegsadayna waa jiraan oo khasaare weyn loogu geystay hub iyo saanad badanna looga furtay mar kale hambalyo ayaan leenahay ciidanka geesiyaasha ee xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda guulahaasi ballaaran oo ay gaareen awgood si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed oo taageero hagar la'aana la garab taagan ciidankooda dhan kasta waana tallaabaan dhiirigelinayno inay meesha ka sii wadaan si waddanka xasiloonni buuxda loogu soo celiyo howlaha horumarka iyo waxsoo saarka diiradda loo saaro oo markaasi laga gudbo amni darada haatan la wajahayo ee khawaariijtu ay waddanka ka samaynayaan guud ahaanna horumarka iyo guulaha ay gaarayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay dhanka kale tusaale fiican u noqonaysaa diyaargarowgooda ku aadan ama ay ku higsanayaan inay sanadka soo socda dhammaadkiisa labada kun afar labaatanka ay kula wareegaan amniga guud ee dalka iyagoo markaasi la filaya inay kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta ee cadmis amaba midooda afrika ee haatanna caawinaya isla arrimaha dagaalka khawaariijta wararka la xidhiira een madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu kulan la qaatay kaaliyaha xogeyaha maaliyadda maraykanka arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo joojinta maalgelinta argagixisada sidaad ogtihiina la dagaalanka argagixisada dhinaca maaliyadda waxay qayb ka tahay dagaalka saddexda weji oo madaxweynaha ku dhawaaqay sanadkii hore madaxweynaha wuxuu kulankaasi kaga warbixiyey horumarka laga sameeya dagaalka khawaariijta gaar ahaan in la wiiqo awooddooda dhaqaale oo ku dhisneed inay shacabka soomaaliyeed lacag baada xoog kaga qaataan sidoo kale madaxweynaha waxa uu la kulmay guddiga qaran ee dowladda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan in khawaariijta dhanka dhaqaalaha lagala diriro iyagoo madaxweynaha sawir buuxa ka siiyey horumarka dhinacaasi laga sameeyey mar kale waxaan u mahadcelinaynaa haddana shacabka oo la-aantooda ayna suuragal noqon lahayn in dhinacani amaba dhinaca dagaalka dhaqaalaha lagu guulaysto ee dagaalka khawaariijta lagula jiro
shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa qaarkood aragtiyo ka dhiibtay guuldaradii soomaaliya ay kala soo kulantay tartankii orodada loo qabtay dalka shiina jula shaakir ayaa warkan faahfaahinaya
arrintaa fashil ay ku tahay wasiirku hays casile baa leeyahay waa ceeb fadeexa weyn oo qaranka soomaaliyeed u soo hooyata waa midaan wallahi runtii ma u malaynayo xataa in dhammaanta xatee laga qabsan doono orodyahanad soomaaliyeed nasre abuukar ayaa ka qayb gashay tartan ka dhacay waddanka shiinaha hadalheen fara badan ayayna ka dhalisay baraha bulshada inkastoo nasre ee dadaashay misena wax ay gashay kaalinta ugu dambaysa wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed barre waxa uu sheegay in magaca calanka soomaaliyeed sharaf dhac weyn loo keenay raaligelin ayuunu arrintaasi ka bixiyey balse agaasimaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha markii garoonka muqdisho laga soo wetinayay nasre goobjoog ayuu ahaa wuxuuna sheegay isaguna in wasiirka dhallinyarada ciyaaraha mashquul uu jiro laakiin uu ka warhayo guulna u rajaynayaan gabadhaasi haddaba maxay tahay aragtida dadka ay ka aaminsan yihiin gabadhaas iyo sidoo kale wasaaradda dhallinyarada oo iyagu iska fogaysay in gabadhaasi matalaysay waa cadda habo maxaa la dhahaa eedda cidda iskale waa cadda waa guuldaro mise waxaan dhihi karnaa waa ceeb fadeexa weyn oo qaranka soomaaliyeed u soo hooyata waa midaan xitaa yacni waxaa muuqanayso iskoorkaas yacni cid kaleeto nooga dambayn doonta xitaa inaysan jiri doonin runtii fadeexadaas iyo ceebtaasna wallaahi runtii ma u malaynayo xataa in dhammaanta xatee laga qabsan doono waa mid in badan na haysan doonto waxaana maxaa la sheeg mas-uuliyaddeeda qaadayso si toos u qaadaayo dowladda federaalka ee soomaaliya maxaa yeelay dalkan ayadaa mas-uul ka ah haddii matalaad ay noqoto maxaa la sheeg haddii xukun ay noqoto in wal in kastaba ayadaa iskale ma habbooneen marka in maxaa la sheeg sida muuqanaysa meelaha qaar meelaha qaar booska maxaa la sheeg ii bannaay oo kaleeto ama iga qaadoo kaleeto waxyaaba noocaas oo kaleeto socotay tanna inay ayada ay u noqoto maxaa gundhiga ay u noqoto maantadaanna fadeexadaan ayna soo istaajiyaan runtii waa fadeexa aad iyo aad aad iyo aad u ballaaran oo u weyn wasiirka dhallinyarada ciyaaruhuna arrintaa fashil ay ku tahay wasiirku hays casile baa leeyahay wasaaradda waxbarashadana ganaaxa loo muujiyo baa leeyahay madaxweyneha waxaan leeyahay safiirada ad dirsanaysaan ciyaartooyada la dirayo safiir ku-xigeenada la dirayo wasiirada la dirayo iyo dadka shirarka inooga qayb galayaba tashi ha ku yimaadaan qabiiliyayna ku yiman qarannimaha ku yimaadaan haddii kale fashilkaasoo kalea dhaci doona ummadda soomaaliyeedna fashilkaasoo kale ayaa u iman doona waxaan leeyahay tani waa digniin ku socota wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ku socota wasaaradda waxbarashada ku socota madaxweynaha waa taageersanahay qofka hadduu oo aragtidaas oo keenay in tartan oo galo waddan kale soo joogo haddana gabar ee tahay dumar ee tahay iyadoo oo kartidaas ee samaysay waa aadaa ugu raacsana ani in gabadhaas oo la taageero gabadhaas ra'yi fiican ee keentay in la taageero taageerada aniga waa ku faraxsanahay ra'yiga ee keentay in oo orodkaas gabdhaha kaleeta waxaan leeyahay oo meelaha kale ay joogaan inay tartanka qayb galaan haddii maanta guurdare imaadey beri guurdare imaadey beri dambe guula imaanayo waxaa waaye horumarka aadaa u fiican tahay gabadha inay horumar ay samayso sidoo kale gabdhaha horumar ay sameeyaan aaday u fiican tahay
cabdisalaan juulo shaakir dalsan t v
aad ay aad aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga juulo shaakir markaana madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo ka hadlayay munaasabadda sanadguurada kowda ah ilaadii agoosto oo ku beegan markii la aasaasay puntland ayuu khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha ayaana sheegay in puntland haddii ay doorasho ka dhacdo uusan inqilaabi doonin islamarkaasna uu noqon doono mid uu ku qanacsan yahay haddii ku guulaystana uu si midnimo iyo xasiloonina uu ugu shaqeyn doono ummadda reer puntland madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
khaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba waxaan dadka reer puntland u sheegayaa oo coddeeda ugu sheegayaa dowladdan aan madaxda ka ahay waxay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato niyad niyad kororsi aan naguma jiro oo aan ognahay dhibka uu leeyahay waxaan rabaa dadka reer puntland mar dambe inaan lagu beer laxawsa madaxweynuhu ma hadlaa la yidhi maanta in la hadlo waxaan diyaar u ahay tartan waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo waxaan rabaa sideedda janawari in doorasho la galo axsaabta reer puntland leeyahay sharciga la dhowro waxaan soo dhowaynayaa xisbiyada buuxiyey shuruudda oo xisbiga noqday waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guulaysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono haddaadna doorataanna waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh oo daacadnimo aynugu shaqayno dalka dalka nabadda ha loo daayo deganaanshaha ha laga wada shaqeeyo dadka yaan la marin habaabin dowladda tani waxay ku sifaysan tahay sarraynta sharciga ilaalinta dimuqraadiyadda iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhegaysato waxaan rajaynayaa puntland iyo soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini aadamka ah wuxuusan rabin lagu jajuubo ee loo oggolaado inay masiirkooda yahayo
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliya dib puntland ayuu kaasi ah halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana dagaal ayaa dib uga soo cusboonaaday dhulka amxaarada ah ee degto dalka etoobiya kaasoo u dhexeeya maleeshiya amxaara ah ciidanka federaalka etoobiya lama oga sababaha dhabta ee keentay dagaalkan iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan in kooxaha maleeshooyinka iyagoo isku urursanaya degaano ku yaala gobolkaasi ay ka wareen ciidanka milatariga laakiin lama sheegin khasaaraha dhabta ah ee labada dhinac soo kala gaaray walo dowladda etoobiya wala aysan ka hadlin dagaalkan maleeshooyinka ay kula gashay qaybo ka mid ah ismaamulka amxaarada dalka etoobiya warkii duhurnimo idaacadda dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel